taas waa mid arrinta biyo xireenka biyo xireenka annaka shaqadeena maaha waa mowqif etoobiya waa jaar waa jaar baan leenahay masarna waa dowlad carbeed oo weligeed xidhiir iyo waxaa meesha aan leenahay ta labaad mowqifka masar hadda waad aragtay si dib hoos buu u dhacay awalbana wax weyn saas ma u ahayn oo mowqif iyo amag iyo waxa aad u baahanay marka taas meeshii ay ma jirto waan gartay waxaa jira in la arko in ururka jaamacadda carabtu uu qabto shirar gaara gaar ahaan markii dhibaata ay ka dhacdo waddan carbeed oo lagu taageerayo hadday noqoto dhinaca siyaasadda amaba dhaqaalaha arrintaasoo kale
gaara loo samaynayo maaha deenta iyo waxaas ayay leeyihiin deemaha adduunka oradi deemaheynina waa waa meeshii way dhacday yani nagu abaal sheegan sidaan ogahayna amaan is ognahay carab deenta meesha lagu leehay carabtu waxa weeyaan waa waa waa keligeed baan u degi karnaa matalan sana waxaa jira fund soomaaliya lagu caawinaya beri hore ayay ahayd soomaaliya iyo dalalka carabta waa xidhiir waa dowlad ila dowlad meesha waa siday soomaaliya mawaaqiifteeda ka aragto waa siday isu istaagto ama ay la hadasho ama dadka wakiilada ama eesha ay dirto levelka iyo waxa ay yihiin waxa annaka nagu xidhan weeyaan soomaalidu maamaayo badan ayay leeyihiin waxaa adiga wax adiga ayaa meesha lagu qiimeynaya annagu cid aan uga baahannahay maanta ase soomaali maanta ma ma jiraan laakiin waa inaan meesha sidaas ayaan ugu baarkeen laakiin xiriirkeenu dowlad ilaa dowlad dowlad walba yaa meeshan ahaana xiriir baa la yeelan xiriirkeedii boorkaa laga jafayaa